magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool qoysasa gaaraya ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo qoysa kuwaasi oo kasoo barakacay qaybo badan oo ka mid ah gobolka jubbada hoose dadkani waxa ay ku nool yihiin kaamka danwadaaga duleedka magaalada dhobley halkaasi oo ay ku haysato daruufo nololeed qaar ka mid ah dadka halkaasi ku nool oo aan codbaahiyaha la dhex qaadnay ayaa inooga warramay xaalka ay ku nool yihiin iyo halka ay ka yimaadeen ka hor inta aysan soo gaarin dhobley magaceyga waxaa la dhahaa ismaan maxamed cabdi halkaas waxaan ka qaban jiray beer qodato iyo hoolaley baan ahaa marka beertiina waa naga abaarsatay hoolihii waa naga dhammaadeen baan ka soo guurnay dhobley baan imaanay kaabkan dawadaagta markaan imaanayna qahooti meesha ka furan baan galnay marka qahootigaasna haddee kollayba wahi ilaahay noo alfa iyo wahiina noo ballanqaaday waxna waan helnay waxna waan lahan jarjada aan qabay hadda meeshii aniga aan ka soo tegay baahadii aan ugu soo tegay inta ama ay kuu bedelaysaan islaa meeshaan wax ii bedelana weli ma hayo waxaaba nooga soo daran hadda biila-aan baaba nooga daranba biila-aan hal caag baan amaanaa anta ka qaadnaa eel dhiig oo noo jiro maaragtay adiga ada toddoba kilomitir oo kale noo jiraan kasoo dhaansana halkaas aagna waa nugu filnaan lahay
aniga magacay waa cabdi saciid ibraahim waan ka ammaaday degmada saakow hadda waxaa ku noolahay danwadaag dhibaatada meesha ka jirta waxaa waaye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horta marka hore dhibaatooyin fara badan baa ka jira dhibaatooyinkaas waxaa ka mid yihiin tan oo waxaa waaye kaamamka waa dhab dhab oo fara badan ba haystaa kan gaajaad haysaa biila-aan baa ka jirta wax fara badan baa ka jira dadkana waa kala tabaryar yihiin aniga haddisaan ilmo rajooyinaad haystaa waa ilmahaas nin oo hadda aniga markaa shaqo aada hataa ku dhaafanayo malaha si shaqo aan ku aadayo malaha ilaa amarkiis waay wax hadda oo oo unug hadda oo haysanin ma laha biila-aan baa ka jirta kan biyaha nin laftooda nin oo hadda oo iisoo gelinaya ma laha alxamdulilaahi marka gadaal hadda aniga inay u laabto rabano waxaa waaye oo raba lahayn maba maba ku laaban kara gudoomiyaha barakacyaasha kaamka danwadaaga maxamed wacdi oo aan wax ka weydiinay xaalka barakacyaasha ku nool kaamka danwadaaga ayaa inooga warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee kaamkaasi iyo culaysyada hadda haysta
dadka horta waxay meelo badan bay horta dadkaas ka yimaadeen waxay ka yimaadeen bay bay way ka yimaadeen jili way ka yimaadeen buaal way ka yimaadeen meelo badan bay horta dadka ka yimaadeen gada gada way ka yimaadeen dadka marka barakacyaasha cusub annaga horta waxaan samayna waa la martigeliyo reeraha macnaha hore sii degaan ba culays unbay culays ku yihiin meel hadda boos aanoo hayno oo haddaan dejinin uma hayno marka anna waxaan qabanay waxaa weye inaanu horta fasal ka fadhiisino kaamka horta kow horta baahida ugu weyn waxaa weye dad noocaas oo abaarihi ku yimid oo haba kala dambeeyeen dhib keenay waad garan kartaa meeshay yimaadeen oon wax kasii u sii yaala jirin meelaha waxaa ka mida dhibaatooyinka kow horta nolosha koowaad waxaa weeye waa cunnada weeye wax horta cunno ay haystaan horta ma jiro taas horta baahida meesha taalla marka la yidhaahdo waxaad garan kartaa dad meel yimid oon shaqaha kuwii horeysa shaqo haysanin beer lahayn xoola lahayn dibad laga biilin aduguba waad garan kartaa waxay u baahan yihiin dadka dhibaatada horta halkaas ka kooban tahay